barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtihii sideedda bisha abril sanadka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkala soo codsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin majaajalista cabdixakiin b r iyo fanaanada farxiya qalanjo marka soddon qofoodaa imaanaysa afartan qofoodaa la cazuma afartankaas qofoodaa laga kusiisiina video iyadoo lasii dayna sheekay ku nacay iyo part one iyo episode one iyo episode two call from suuqa xoolaha gudoomiyaha margiyo xun horta heesahan kore waxaa ugu horeeyey hees loo baxo south africa waxaa qaaday fanaankeena weyn cabdirashiid kilar waxaana qaaday waagii south africa ay sida xun loo gumaadi jirtay waa tahay dhinacii heesana dhegaystayaasha maxaynu haynaa talow nuurow maanta dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london
qaybaha dambe ayaad heestaasi aadka ugu macaan uga boga doontaan ciyaarihiina waad maqli doontaan marka horeyse kusoo dhowaada warkii caalamka weerarkii argoosiga ahaa ee maraykanka uu jimcihii ka fuliyey suuriya ayaa khatar gelinaya xiriirka maraykanka iyo dowladda ruushka oo si xoog leh u taageerta rajiimka bashaar al asad madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa jimcihii sheegay in weerarka uu maraykanka fuliyey uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah islamarkaana uu dhaawici doono xiriirka raashiya iyo maraykanka bayaan laga soo saaray aqalka kremlinka ee moscow ayaa lagu sheegay in ruushka uu ka baxayo heshiiskii labada dowladood ee quseeyey amniga hawada suuriya ee dhinaca duulimaadyada militari ee u dhexeeya ruushka iyo maraykanka maraykanka ayaa jimcihii garaacay saldhig militari oo ay ciidamada suuriya ku leeyihiin bariga dalkaasi taasi ayaa jawaab u ahayd weerar loo adeegsaday hub kimikaal ah oo lagu laayay dad rayid ah salaasadii lasoo dhaafay maraykanka ayaa ku eedeeyay weerarkaasi dowladda suuriya hase yeeshee suuriya ayaa beenisay
ra-iisul wasaaraha dalka sweden ayaa fal argagixiso ku tilmaamay weerar gaari dad lagu jiirsiiyey goob maqaasiin mashquul badan oo ku taalla caasimada dalkaasi jimcihii halkaasoo ay ku dhinteen afar ruux ayna ku dhaawacmeen shan iyo toban kale baliiska ayaa sheegay sabtidii inay soo xireen nin ay rumaysan yihiin inuu ahaa qofkii gaariga waday wararka qaar warbaahintuna waxa ay sheegayaan in boorso ka buuxday walxaha qarxa laga dhex helay gaarigaas ra-iisul wasaaraha sweden stephen leven ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso waxaana goor dambe uu booqday meesha ay mashaqadu ka dhacday halkaasoo uu dhigay ubaxyo shumac si loogu xasuusto dadkii halkaasi lagu laayay waxa uu sheegay in argagixisadu ujeedkeedu uu yahay inay wiiqaan dimuqraadiyadda laakiin waxa uu tilmaamay inaysan weligooda yoolkaasi gaari doonin waa tahay halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa la diyaara nuur xasan nuur bukhaari
aada umahadsan tahay fursadan qaaligaana siisay aniga walaashay farxiyo ciise farxiyo qalanjo waa waa long time ma dhow aniga buwagtaan buwagtaan qori jiray buwagta urku taarta iyo buugan yiraaday iyo afka nolosha iyo dulman kadib kadib aan waxaan u shaqeeyay s n t v kuwa la dhaha s n f t v la dhahay oo marsooto laga furay iyo qolooyin nairobi oo jaajirada raadi iyo waxa saasa markaas ka bacdi waxaan sameeyey standard camry dhalinyara ii keena dhalinyaradii tababar dhalinyaradiiyaa wixii aan sheegay anigi laha oo u qoray ay sheegi waayeen andan waa tijaabiyey marka dambena waxay dheheen adaa kaga fiican oo wal adigoo sameey kabacdina waxaan sameeyey waxa la yidhahdo low budget shows kabacdina waxaan sameeyey performance live waxa la yidhaahdo oo standard comedy kabacdina short filimyadii filimyadaan ku xijiyey waaweyn saasaan u waday ilaa haddana waa wadnaay oo wacyigelin un weeye iyo bridgeka aan dhisayno kuwa mustaqbalka dhow iyo konfurka imaan doono si ay artistka ama entertainmentiga ama fanka soomaaliyeed ay hore ugu marin lahaayeen waa garta waa mahadsan tahay oo kugu soo laaban doonaa cabdixakiin qadka igugu jir ee, waxaa iyana qadka ku jirta ee, farxiye qalanjo farxiye ee, goorma ayaad kusoo biirtay fanka Eh, wallahi bukhaari oo anigu sida ninkan camal miyi cabdicakiin dee qof walba waxa la yidhi nin guug kaa weyn ilgulaxeedna kaa weyn so wax badan ayuu ku jiray laakiin anigu mar dhow ilaa iyo qoraalnimada ilaa iyo toddoba sano meelahaas wax waa qorayay marka toddoba sano ka hor ayaan kusoo biiray inaan wax qoro waxaan ku bilaabay qoritaanka igugu horeeyay sida heesaha loo qoro Eh, maaragtay anoo dareemayo yaraantaydii inaan ahay qof wax qori kara ama abwaanad igana muuqatay maaragtay qoraalka iyo maaragtay abwaannimada aan iska dareemayay marka toddoba sano ka hor ayaan bilaabay inaan wax qoro waa gartay marka ee, sheekooyinka aad qortay ama een, heesaha aad soo saartay ee, maxaa ka mid ah kuwees ugu horreeyay horta heesahan qore waxaa ugu horeeyey hees la dhaho south africa waxaa qaaday abwaankeena waxaa qaaday amin fanaankeena weyn cabdirashiid kilar Eh, waxaana qaaday waagii south africa iyo sida xun loo gumaadi jirtay taas ayaa ugu horreysay hees ah maaragtay aan qoro oo la qaado oo kasoo baxday maaragtay eh, youtube-ka waxaa kaloo ku xigay heeso kale oo iyadu mid kamid ah iyada jaceyla oo ay furiin la dhaho waxa qaaday fanaanadeena qaaliga hadda fanka ka baxday eh, fartuun cumar eh, baa heestaa qaaday waxaa la dhahaa furiin waa hees jacayl ah Eh, iyadana taas waan qoray Eh, waxa kaloo aan maaragtay aan qoray ruwaayado oo Wa- goosgoos waaya ah.
riwaayadaha waan kusoo laaban doonaa Ee, cabdixakiinow ee, waxaa leedahay sheekooyin aad u xiiso badan qoraalka waan u tegi doonaa iyo buugaagta aa qortay iyo sheekooyinka caruurta laakiin arinta aan maaragta xiiseynayo dhegeystayaashan ay ka heli doonaan ayaa ah sheekooyinka gaagaaban ee maada ah ee qosolka ah Ee, horta sh- ma xasuusataa showgi ugu horreeyey oo toos ah oo aad dadka kaga qosliso waqtiga aad samaysay Eh, m- eh, wallahi eh, waxaa la dhihi jiray eh, low budget show oo ahay oo- oo studio waaye, eh, stu- markii oo la samaynayo nuurow laba waxyaaba maraykanka wuu sameeyaa shoowyada waxaa imaanaya ilaa iyo afartan qofood ilaa iyo ka- soddon iyo shan qofood oo studio ah and then material waxa la yidhahdaa diyaarinaysa qosol oo gaagaaban marka eh, stand up comediguna waa waxa aan adduunka ugu dhib badan oo waxaan sameeya asaa ugu dhib badan oo macnaha eh, waxaa lagaa rabaa daqiiqadii inaad saddex mar qofka ka qoslasiin karti Eh, waxay yidhaahdeen ayaga marka eh, haddii daqiiqadii saddex mar aad qofka qoslasiin karti eh, ma tihid professional ama ma ma tihid standup comedian waana howl aada u dhib badan laakiin waxaan ku bilaabay eh, eh, studio gudihiisa oo t v-yada marka soddon qofoodaa imaanaysa afartan qofoodaa la cazuma afartankaas qofoodaa laga qoslasiina video iyadoo lasii dayna sheekay ku nacay iyo part one iyo eh, episode one iyo episode two eh, call from suuqa xoolaha eh, guddoomiyaha margiyo xun jiid aan ku jiide eh, free style ay u badnaayeen waxa la yidhaahdo eh, oo at the same time laakiin kan hadda guddoomiyaha margiyo xun stage weyn waaye Eh, call from suuqa xoolahan stage weyn waaye oo dadka caadidkeeda usoo goosanayaan waxaa kaloo jiro eh, en- en program kale oo asagana standup comedy camal waay laakiin waxaa la yidhaahdaa host aan ahay oo the same time eh, dadkina ka qoslisiinaya programmadana aan xiriirinayo oo hadda somali entertainment awardska anaa waxaa u ah host eh, somali nightna waa u ahaan jiray oo programka showyada showyada ugu waaweyn oo ku jiraa material cusub inaa soo diyaarisid waa dadweynihii waa jooga fanaaniintii aa joogto anaa furaayo haddana waa jiidaya intaan jiidi karaa markaan jiido oo dadkii ay ay jeclaadaan heesii la bilaaba asagana waa jira Ee, waaya cabdixakiinow marka wax ma naga maqashsiin kartaa hal iyo laba ma noo soo qaadi kartaa ee, sheekooyinkaasi qosolka leh ee aad hore usoo samaysay ama kuwa hadda aad rabto inaad eh, keento Eh, maya hal sheeko sheeko laba sheeko qos- qosol badana idin idin idin sheega haye hadda ka horaa nin dhalinyara oo taksiile ah meesha baaltooga dadka ay ku sheekaystaan ha wuu ka sheekeyn jiray marka ta- taraakilayda iyo tagaasileyda inkastoo ay dheheen ay dhowr dhalinyaro ah oo ay dheheen afaareena ka bax haddana waa si kaftan waa- haye baa meeshuu ka sheekeyn jiray ninka marka ninka een, halqabsiyuu lahaa waa garta alqabsigiisa marka wuxuu ahaa taasaa dhibaataa marka eh, meeshuu iskaga jiraan marka waktigu ku dilaan ilaa laynka ku jiraan alaboorka marka kuwa dhalinyaraa soo waceena waxay ku dhahan war niyoho alaboorka caawa jiq waayo wallahi taasaa dhibaataa haye niyo highwayga baabuurta tusbax camal waa taxayin wallahi taasaa dhibaataa Eh, wallahi caawa suuq ma jiro wallahi taasaa dhibaataa haye walaa caawa baraf badan hadda inaan ka hoyanana taasaa dhibaataa habeenka dambe xaaskiisa waxay ku tiri hooyaday aa imaanaysa markaasuu wuxuu yidhi taasaa dhibaataa haye afkii aa- kaga bartay Ah, marka taasaa dhibaataa ab- oo- ha waxaa barata waa baaska waa marka gartay bunchlineaa la dhahaa eh, nuur eh, bukhaariyow hadda marka waa waa sakano sheekada sida saas oo kale inay tahay waay hadda marka daqiiqadii saddex sheeko oo noocaasa waa inaan sheegi karaa waa layidhaha bunchline material marka saasay gaalada u isticmaalaa wixii inaan soo gabagabaysid dhag dhag dhag aa siisid waa laga gartay kalaa jirto iyadana ah een, een, ninaa xaaskiisa qaatida bilaahi ka taagneedoo quuro habeen walba waa Haye.
quurina markaas Waa gartay.
daktaray daktaray geysay daktarkii marka bahalaasanka looga soo xirxiray waxbaa ka tali weysay Eh, dumar kale oo soomaaliya waxay dheheen waa la sanceeyaa wadaadka u geeya wadaadka oo maaragtay wax ku tuurtuuraay wadaadkaa la geeyey toon iyo iyo jaawi iyo qorokudi iyaa loo soo shishiday ninka habeenkii markuu seexday quuradii wuxuu ku darsaday foori haye haye waaga markuu baryay madaxweyne colaadka wuxuu ku tiri lacagna kaama rabo ilaahay hadaa taqaanid eh, ninkayga quuridiisaan ku rabaa fuuridan oo ekstrada ee kusoo darsanta iga saar markuu Ka saar.
fuuridu jidkay kusoo jirto wadaadka cabdixakiinow een, marka aan kasoo tagno qeybaha maada iyo iyo ila qosolka iyo sheekooyinka aad samayso eh, sidoo kalena qoraabaad ahayd oo een, filimada iyo sameeya marka eh, filimaada aad samaysay ilaa iyo imika maxaa nooga sheegi kartaa een, na farxiyo qalanjana waan ku laaban doonaa ayade bal adiga aan kugu hormaro filimaanta filimaanta horta dhino nuuro waa wax dhib badan oo eh, maqalkii muuqaalkii marka laisku jaangoona marba marka dambeyso eh, waa waa sii dhibsanaa to be honest waana howl aada u adag eh, markii aa filimsa qaabeynaysa oo qoraysa suna saaraysid Eh, hadduu eeba kuu roon yaha marka eh, dadkan eh, maqal iyo muuqaalkaasi to eh, feature film wax la yidhaahdo most of them eh, eh, annaga haddaan nahay soomaali eh, cinema ma qabno oo oo ama film festival oo laisugu yimaado oo lagu qiimeeyo ama meelo lagu qiimeeyo inkastoo waddankeena dee labaatan iyo lix sano dagaal ku jiray haddana waa jiidmaa oo aniga waxaan leeyahay hadda laba film oo waaweyn oo oo oo oo oo maaragtay big screen tagay iyo toban short film aan leeyahay oo oo become a complete art of short film wax la yidhaahdo oo soomaali number one aan noqday ma ma dhihi karo number one dadweynaha la weydiina marka ma la daawado oo xagee laga daawada sinimooyinka ma lagu soo bandhigay eh, minnesota iyo maaragta gobolada kale ah meel walbay ku jiraan walaal meel walbay ku jiraan Waa meel gartay.
walbay ku jiraan ma af soomaali miya filinka mise waa filin maaragta english ah Eh, eh, mm, eh, filinkan filmo qaar oo subtitle leh waa cusbaba hadda subtitle uu leeyahay cali Ah.
filin la yidhaahdo oo waa soomaali sabtitle waxaa kala jeedaa english ah hoos kaga soo qormaya subtitle ha waxaan waaye waa la turjumaa af ingiriis aa turjumaa cali waa wiil dhalinyaraha oo aan ka hadlaayo en en en en waa individual waa shaksi oon wax ka qoro oo leeyahay maxaa la dhihi jiray eh, en en waa wiil rabo inuu soomaaliya aado oo jihaad iyo waxaas aado oo aan la talinayo anaa abtigiisa eh, Een, marka hadduu eebka kuu roon yahay een, walaashiyaa dhashay marka eh, waa la talinaya waxaan leeyahay jannada waa raadinaysidbo hooyadaa lagu heeday ku jirta adaa curud u ah marka waa waano iyo wacyigelin waayo waa garta dhalinyaradan eh, maskaxda loogaga xada ha Eh.
marka waxaa la yidhahdaa cali ka wacyigelinaysa
Ah, ha waayah farxiyaan jeclahay inaan u laabto markaan farxiya eh, adna waxaa tahay soo saare dhinaca sheekooyinka ah marka sheekooyinka aad samaysay eh, maxaa ka mid ah bukhaari horta waa maadsantaa bo horta aniga waxaan sameeyey horta ruwaayad waade waxaan sameeyey filimkii ugu horreeya aan sameeyo waa kan hadda soo socda laakiin hadda waxaan sheekooyinka sameeyey waxay u badan yihiin ruwaayad waxaa jirta ruwaayad fal iyo faalaley la dhaho oon hadda ka hor aan ku sameynay safaari Eh, waxaa jirta iyadana ruwaayad oday waalan la dhaho aan ugu talagalnay eh, inaan ku caawino agoonta Eh, maaragtay dadka tabaalaysan si lacag loogu aruuriyo aan ugu talagalnay iyo riwaayadii horn africa ayadana sixir culturalka lagu sameeyey marka riwaayaduhu kuwaas weeye waxaanu qoray oo riwaayadaha sheekooyinka waaya marka filinka aad soo wadaan adiga iyo cabdixakiin waxma inooga taataaban kartaan ha bukhaari holo filinkaanato horta hore waa filinkii walaalkii horta filimo badan buu sameeyey laakiin waa filinkii igu horreeyo anigoo qoro oo maaragta haddana min maaragta actoran ka noqdo oo maaragtay oon aniga walaalkii baan isla maalgelinay oo maaragtay oon shaqo badan oo maaragta aan gelinay filinkan aan hadda aan soo wadno horta hore waa filin in laga sheekeeyo iyo in la daawado in la daawado horta ay aad u fiican tahay maxaa yeelay markuu filinku marka uu uu qiimo leeyahay oo maaragtay uu ku jiro agtaro fiican maaragtay jiraa maaragtay qofku markuu qaabeeyo ama qoro ama maaragtay dadkii qaabeynayo ay ku jiraan waxa ku fiican qofku life u fiirsado waana jeclaan laynaa filinkan life aa noola fiirsatid wuxuuna filinkanayto maaragtay la dhigaya abril bisha abril lix iyo tobankeeda oo bishaan hadda abril soo socota lix iyo tobankeeda waxaana lagu dhig lagu dhigi doonaa siver cultural waxaa ku jiro fanaaniin dad maaragtay la yaqaano legenis aa ku jiro filinka agtara ka ah saare cumar dhuulaa kamid a filinka waxaa maaragtay director ka ah walaalkii cabdixakiim diyaar oo marna inagu qaali oo maaragtay la-aantiis unu filinkaanayto maaragtay hirgeli lahayn marka wallahi horta filinkaanayto waa filin ku saabsan gabar soomaaliya oo sacuudiga aaday una aaday inay kasoo shaqaysato marka maadaama ay aaday inay kasoo shaqaysato kadib la kulantay dhibaato badan waayahay cabdixakiin adna maxaa ku dari lahayd
maya horta intii waa sheegta walaashii waxba abu bukhaari waxawaaye waa ku duwan yahay filmaantii aan samaynayay iyada markay qortay soomaali iyo carabi aniga af carabi maqaana aniga iskiraadi muqdisho baa aqaana anaa faarax min anta jaamac
waa gartay ayada naftirkeeda waa carabi haye waxay ugu tiri nin yahow filimkan soomaali iyo af carabi waxaan idhi la noqo haye adaa directorka war waxaan daa aniga af carabi ma aqaano waay marka haddana scriptigii ku noqotay af soomaali ka dhigtay qoraalkii soomaali wayna macneysay maasha allah waa shay good good job xamaraa lagu soo shudgareeyey filimka furajka sacuudi carabiya lagu shudgareeyey muusiga gaaraa loo tumay lagu duubay ka wadaa gabar macnaha walaalsheen oo soomaaliyada oo wacyigelin waaye oo sacuudiga tagtay oo ku dhibaatootay oo inay rabaan carabta inay faraxumeeyaan inay maaragtay bahdilaan inay iyo habdhaqankooda iyo muddo muddada aan aada uga faa'iidaysto maadada aan aada uga helo waxa waaye oo aniga aan filimkan ku jeclaaday waa wacyigelin qof intaasaan ku jiro entertainmentiga iyo artiska wacyigelintu waa wax fiican walaal ummadeena ma haysano wacyigelin waxa dib noo dhigaayo waa wacyigelinta la-aanta hadda ka horna waa ka dhahay meelo badana oo ka dhahay universal t v b b c london maxaa la raadiya muqdisho t v-ga qaranka anywhere ummadda waxay u baahan tahay wacyigelin wacyigelintana waxa waaye dhowr nooc ay ukala baxda hadda tusaale ahaan oo kale wadankan ingiriiska manchester united iyo xaafad kalaa wada ciyaaraan waa xaafado xaafado dadka waxay isaga mashquulinayaan waxa waaye markay shaqada kasoo baxaan sportkaasay fiirsadaan wax ka hadlaan boqorada maarkiisa hataa dowladda faa'iiday u tahay inay brograamo u sameeyaan dadka lagu wacyigelinayo la jeclaysiinayo dalkii la jeclaysiinayo waktiga la jeclaysiinayo afkii la jeclaysiinayo dhaqankii la jeclaysiinayo darswanaaggii la jeclaysiinayo maaragtay wadankii dadka hataa tahriibayo marka taasi waa taas filimkan waa filimkii igu dhibka badnaa ee aan qaabeeyo oo sound engineer iyo sound factiga saddex maraan ku dhacay haddana waa ku baasay sanama rulis waana filimkii ugu horreeyey oo soomaali cinema ay qiimeyso soomaali film festival somaali entertainment awards habeenkaas way joogaan celebritiga ciyaartooyda qaranka fanaaniintii madaxii raadiya muqdisho oo ugu da-da yaraa cabdiqaadir waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir mursal maxamed oo laba iyo labaatan jira sheekadii olol babtaa kugu sii dayn karaa madax noo eh tusma time aa joogo wariyaashii oo dhan aa joogo university t v t v-ga qaranka qeybta artiskana waxaa madax u ah aziz one of the best painter from milan italia habeenkaas guddigaa filimka qiibeynayo dadweynahana waa la weydiinaa somaali entertainment awards waa joogtaa waxaasoo dhan waa joogaan waana howl aada u adag waana hawsha ugu horreysa inaan isku keenno shantan qeybood ay ka kee- qeymaan marka laga reebo soomaali art film association oo filimka soo saarta cabdixakiin waxaa jiray filin ama sheeko gaaban kole adiga isixi doona oo aan youtube-ka ku arkay oo cusba la yidhahdo filin miya cabdixakiin mise waa sheeko gaaban waa short film waa dambo the number one waxa waaye the funniest short film I ever make niihow aniga qudheyda hore atooran anaa ka eh laakiin waxaa soo saaray Waa daawaday.
waxaa sameeyey maxamed cabdullaahi cali triik wilwal Mhm.
Eh, waxaana mahad leh eh, cabdiyare gurxan oo eh, qalabka badidiisa keenay Eh, farxiyaa ku jirta mahadi ha gaarto waxaana iloobi karayn inaan walaalanahay cawil nuur shirare la yidhaahdo oo eh, qeybna ka ahaa inaan noqdo star of t v starska inaan s- aan noqdo afar sana aan wada shaqaynaynay mahadi ha gaarto waxaa ku jiro goob garid waxaa ku jiro maaragtay dad badan aa ku jiraan farxiyana way ku jirtaa iyadana way mahadsan tahay siday noogu hiilisay Eh, waa kaasa cusub waxaa waaye deris deris deris soomaalida derisku ka hadlaaya oo siday isu necabtaa deriska Eh, laba qof soomaalida hadday is arto isdagaalayan inay kala maqan yihiin eh, markaas isku soo xiisaan soomaalida marka afar qofood aan noqday Eh, waxaa sameeyey nin la yidhaahdo walaalanahay wilwaal maxamed cabdullaahi xali sidiik wilwaal En- en- oo- dad badanna waa ay gacan qabteen Eh, nuurow eh, waxaa waaye hawshana waa howl aada u adag Eh, un waxaan briiskan u dhisayna waxa waaye mustaqbalka dhow kuwa imaan doono inay wax ka bedelaan waxaan kaloo rabaa haddaa fursad isiisid inaan ku darsado eh, dadka tviyada networkyada leh inay borogaraamo samaystaan oo wacyigelina markaa borogaraam qaaliya samaysaanna waxaan leeyahay markaas baa lacag helaysaan xataa xayeysiinta ka samayn karta laakiin ummadda wacyigelin bay u baahan taha maaha in meel soo istaago oo qalli ah oo stage aan ahayn la hadlo waa istaalkii sigistigii iyo seveniskii marka waa in la sameeyaa sida dunida kale u samaysato wacyigelin ka hadlayso eh, maarata nolosha wacyigelinta deriska eh, wadan jeceelka dad jeceelka maxaa keena guurka furiinka maxaa keena maaragtay eh, eh, xumaatadana dhex taalo si loo daaweyn lahay waxyaaba noocaasa inuusan dagaalka waa faa'iidanayn.
mahadsantahay cabdixakiin Maaragtay naasha uga leedahay waxay noocaas Mhm.
inay maalgeliyaan dadweynaha Waaya.
waaweyn farxiye qalanja ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo kelmad ugu dambeysay ama hadalka ugu dambeeya farxiye maxaad jeclaan lahayd inaad kusoo gebagabayso oo tale iyo tusaale ah
Eh, wallaahi horta taliya tusaale waxaan jeclaa dhammaan soomaalida minnesota horta ku nool eh, gaar ahaan minneapolis waxay maaragtay fursad u heleen filan qaaliya oo maaragtay iyo- oo carabi iyo soomaali lagu turjumay maaragtay carabi soomaali lagu hadlaayo ingiriisna maaragtay lagu turjumay inuu soo socdo bisha afaraad lix iyo tobankeeda laguna dhigi doono sida cultural center waxaan leeyahay dhammaan intay maqlays horta ha moogaanin hana ka maqnaanin maalinta maaragtay waa sunday waa xad waa bisha afaraad abriil ee lix iyo tobankeeda horta taasa ugu muhiimsan
kuwaasina waxa ay ahaayeen cabdixakiin b r iyo farxiye qalanjo waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada dhegeystayaal intaa ayaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii xubinta ciyaaraha qodobada aan idin hayno idin dulmarno kulamo ayaa dhexi doona maanta horyaalka dalka is- een, eh, talyaaniga haddii aynu ku horeyno kulamada dhexi doona emboli ayaa la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta ee baskara waxay sidoo kale atlana la ciyaari doontaa naadiga saswala yuventus ayaa la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee kievo vilona sidoo kale kulamada kale ee dhegaystayaal dhinaca iyo spain haddii aan idin dulmarno ee dhici doona waxa ay kooxuhu isku arki doonaan kulan ayaa aan ku horeyna shalay dhacay valerial waxa ay ka badisay naadiga atletico bilbao saddex gool iyo gool ayna kaga adkaatay isbanyol waxay maanta la ciyaari doontaa naadiga alavas real madrid iyo atletico madrid ayaa kulan xiiso badan oo dhici doona saacadaha soo socda sevilla iyo deportivo lacrania ayaa dheli doona kulanka ugu dambeeya kulamada maanta dhici doonana waxa uu yahay kulanka barcelona ay la dheli doonto naadiga kubadda cagta ee malaga dhinaca iyo dalka ingiriiska kulamada dhici doona waxa ay kala yihiin naadiga tottenham hosper ayaa la dheeli doonta naadiga kubadda cagta ee watford sidoo kale naadiga mancity waxay la dheeli doontaa naadiga hol city middlesbrough iyo banley ayaa ballansan sax city waxay la dheeli doontaa naadiga liverpool west bromwich albion iyo southampton ayaa wada ballansan oo dheeli doona swan city waxay u socdaali doontaa west ham united naadiga horyaalka hogaaminaysa chelsea waxay la dheeli doontaa naadiga f c balmouth xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nageyntaa
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha markaana kaalimihii heesaha haddii aan jalleecno waxaan idiin soo qabanay heesta shimbir iyo codka macaan ee fanaanka zaki hanad
shimbire howlarkaygiyo naqashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida shimbire howlarkaygiyo naqashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida adiga lamaanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baantee adiga maanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante tii aan la'aante dhaqo waaye onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida tii aan la'aante dhaqwaaye onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodii dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodii
heesaasi waxay gunaanadu ahayd idaacaddii barnaamijka dhallinyarada ee duhurkan maanta v o wayna kaga imaanaysay waa anigoo jamaal axmed cismaan nuur xasan nuur oo idinla socodsiinaya idaacadda iyo bashiir oo dhammaantii isku duuban kaga tegayna sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
shimbire howlaf dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn laylo xad tiraahda shimbire howlaf dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn laylo xad tiraahda